kulan looga hadlaya xalinta khilaafaadka dhulka ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada guraceel ee gobolka galgaduud si loo yareeyo dhibaatooyinka ka dhasha iskudhaca dhulka ujeedka kulankan ayaa ahaa in la xoojiyo wada shaqaynta bulshada maamulka iyo hay-adaha sharci dejinta si loo helo hanaan cadaaladeed oo lagu maareynayo muranada dhulka loogana hortegayo iskudhacyada ka dhasha lahaanshaha iyo isticmaalka dhulka mas-uuliyiin ka socda hay-adda abco oo kulanka bixinaysay ayaa si wadajir ah u sheegay ahmiyadda kulankan uu leeyahay bulshada reer gurceel waxaa ka socdaa hay-adda dheero abco agro pastoral direct organization abco waxay ugu shaqay jirtay kulay in badan oo idinka kamid ah waan isla socon jirnay waan baan is arki jirnay barnaamijka hadda wuxuu ku saabsan yahay waxa la yidhahdo land policy saddex qaybood ka kooban yahay state building reconciliation and support program SRSP mashruucaas waxaa naga fangareynaya ama naga taakuleynaya hay-ada dhaho mashruucan oo state bill and reconciliation support program saddex oo wuxuu leeyahay tranche uu leeyahay saddex tranche marka midka koowaad waxaa waaye sheeg land sida maanta waa meesha ugu jeedaan waa land property and justice waxaan ka hadlaynaa horta dhulalka iyo sheeg qaabka la isku haysto sharciyo ma leeyihiin deegaanka soo hormariya qurceel waa ogsoonahay waa magaalo nabadood nabad ah waqti dheera nabad haystaa marka waxaa la rabaa nabaddaas ay haysato dadka ma ka faa'iidaysteen oo bolis ma samaysteen sharciyo ma samaysteen dhanka kale qaar ka mid a ka qaybgalayaashii ayaa sheegay in kulankan muhiimad weyn u leeyahay marka laga hadlayo xalinta dhulka iyo sidoo kale khilaafaadyada muranka dhulka oo in badan kusoo laalaabta degmada gurceel iyo deegaanada hoos yimaada waxaa la yidhaahdaa waxaa jira waxyaalo ugu waaweyn oo maranka dhulka sabab ah midda koowaad ee hadda barnaamijkan u aasaasan yahay waxay tahay lahaanshaha dhulka waxaa la yidhaha ownershipku inaad dhulkan leedahay in dadku kugu yaqaanaan oo degi jirtay lahaansho kuuma noqonay lahaanshuhu waa sharci dowladeed oo caddaynaya inta go-an eed leedahay iyo dadka deriska kula ah iyo waddooyinka uu maro marka kow iyadoo ina caddayn lahaanshihii dhulku wuxuu keenayaa inuu damacu bato brogaraamkan wuxuu kow uu saamayn doonaa ahamiyad gooniya noo sii doonaa inaan fahamno muhiimadda ay noo leedahay waxa aan haysanno oo hantida maguurtida oo dhulalka iyo guryaha ah inaan annagu sifadaan ku yeelan karno oo sharciga aan yacni ku hanti karno ina inaan fahamno waa muhiim kulankan ayaa intii uu socdo diiradda lagu saaray sidii bulshada qaybaheeda kala duwan loo fahansiin lahaa lahaanshaha dhulka si loo yareeyo muranada iyo isku dhacyada ka dhasha dhulalka